ummadda guurka durinyarada oo maanta halkaas ka dhacay dunyada maqadaan iyo gobolka hiiraan oo madax dhigay qaybta qalinada ay isbitaalka beeraha soomaaliga oo ku yeeshay isbitaalada beeraha gobollada dalka inuu wax kale aysan ka qaban karin xaaladda adana ku jirta muddo jawhar ee gobolka hiiraan madaxweyne hore farmaajo oo wax ka soo saaray dhibaatada horiyaasha mudabadaasta iyo wadahadalo xagjirtoojo rasmi ah lagu hirgelinayo qasam oo ka dambeeya caasimada qatar ee dooxa
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa khamiis taarikhdu waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha sideedaad sanadka laba kun afar iyo labaatan waxaa tasheen qodobadii ugu waaweynaa warka duhur markaana kusoo dhawaada iyagoo faahfaahsan aynu ku bilawnay qabaqaabadii ugu dambeysay ee lagu soo gabagabeynayo dadaaladii nabadda buurka dirimeed ayaa maanta halkaasi ka socota abuukar tayax ayaa warkaan nosoo diro halkaasi ku sugan
deegaanka burka durimeed ee gobolka shabeellaha dhexe ee hoostaga degmada cadaleh ee isla gobolkan muddo sanad iyo saddex bil ah waxaa ka soconayay shirar dib u heshiisiineed oo ballaaran kuwaas oo lagu heshiisiinayay beelo walaalo ah oo ku dagaalamay deegaano hoostaga degmada cadaleh ee gobolka shabeellaha dhexe maanta waxaa la filayaa in lagu soo gebagabeeyo halkan shirarkii dib u heshiisiinta ee muddada sanadka iyo saddexda bil halkan ka soconayay waxaana xalay ilaa shalay ilaa iyo maanta halkan kusoo qulqulaya mas-uuliyiin kala duwan oo markaasi ka qaybgelaya munaasabadda xiritaanka xafladda ee shirka dib u heshiisiinta ee muddada dheer halkan ka socday madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa halkan ku sugan waxaa sidoo kale ku sugan imaam daahir imaam maxamuud imaam cumar imaamka beesha mudullood sidoo kale waxaa ku sugan ugaas maxamuud cali ugaas cabdulleh oo ah ugaaska beesha mudullood odayaal dhaqan oo qaybo kala duwan leh beelihii dagaalamay wufuud ka kala socotay oo muddo sanad iyo saddex bil ah halkan ku sugnaa burka dirin waxaa maanta laga dareemayaa mashquul xoog leh oo la xiriira sida markaasi dadku ay u dhowrayeen in halkan laga gaaro heshiisyo nabadeed maadaama dagaalku uu saameyn xoog leh ku yeeshay qaybihii kala duwanaa ee bulshada sidoo kalena uu burbur xoog la gaarsiiyey ganacsiyo badan suuqyo badanna ay beeluhu horay isaga gubeen inkastoo hadda heshiisyo laga gaaray madasha maanta waxaa si toosa loogu shaaci doonaa heshiiska rasmiga ah ee la gaaray waxaana lagu soo bandhigi doonaa ciyaaro caadadhaqameedyo ah oo gobolkan uu caan ku yahay oo markaasi loogu dabaaldegi doono heshiisyada nabadda ee la gaaray abuukar dayax warbaahinta dalsan burka dirimeed shabeellaha dhexe
alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi waman waalaa amaa bacd awalan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh bacd salaam waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uga mahad celinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noo suuro geliyey inaannu halkaan iskugu nibaanno inaannu inku soo booqanno jiidaha hore ee difaaca ee aad ku difaacaysaan dadka iyo diinta iyo deegaanka ee aad ku difaacaysaan caqiidada wanaagsan ee aad ku difaacaysaan nolosha ummadda soomaaliyeed waxaan idinkugu nimid inaad inkaga mahad celinno shaqadaas aa haysaan inaad idinku boorrinno inaan idin nidhaanno waxaad haysaan shaqo la qabto middii ugu wanaagsaneed baa haysaan waxaad la diriraysiin khawaarijta waxaad dabargoynaysiin khawaarijta dagaalka dilkooduna waa mid rasuulku amray calayhi salaatu wasalaam ma aha dagaalka aad kula jirtaan khawaarijta dagaal qabaliya maaha dagaal waxa waaye dagaalkii lagu gelahayay cadaabka maaha ee waa dagaalkii lagu gelahayay jannada siduu rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam nimanka kan khawaarijta sayidina cali ibni abi taalib markii uu dagaalka la aadayo raba inuu la dagaalamo amase la diriro jeyshka ama ciidanka waxaa loo akhri jiray axaadiista ka warramaysa la dagaalanka khawaarijta rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man qatalahum kaana awlaa billaahi minhum qofka la dagaalamaa khawaarijta isagaa ilaahay subxaana wa tacaala uga dhowo uga owlaysan halka ayagu ay isleeyihiin waxa aa ku sugan tihiin waa jihaad waxa aa ku sugan tihiin waa khayr ay isleeyihiin waxa uga owlaysan waa qofka la dirira ayaga ka soo horjeesta nabigu wuxuu yidhoo kale calayhi salaatu wasalaam duubaa liman qatalahum ow qataluu waxaa laanta janno u sugnaata qofka asagu la dagaalamo khawaarijta oo waxa waaye dila ayay laanta janno u sugnaata ama asagama asaga ay dilaan waxaa shaqaysanaysaan waxa waye waa jannadaas waxaa shaqaysanaysaan waa khayrkaas waxaa shaqaysanaysaan waa wanaaggaas waxaa ummadda u haysaan waa waddadaas wanaagsan waxaa laydinka rabaa in laynku daydo qof kastoo idinka mid ah inuu inku daydo xataa anaa waxaa diyaar u ah shaqada a haysaan inaan inkula daydo oo aan diyaar u soo noqdo oo aan idin garab istaago oo aanin khawaarijta aan la dagaalamo micigiinnan aan kula diriro maadaama ay yihiin waxyaalihii nabigu uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dilkooda kuwii jannada lagu gelahay inuu yahay waxaan idinkugu nimid marka waxay tahay inaan idin idhaanno shaqada a haysaan waa shaqo wanaagsan sii wada dadaalkeeda sii wada difaaca ku sii jira khawaarijta dhammeeya meel kastoo ay joogaan ha ku cafinine ku dila sidaasaan idinkugu nimid waxaa kaleetoon idinkugu nimid inaan idinkugu dacayno in ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu idinka sare mariyo oo gacanta sarraysa ilahay idinka dhigo waxaa kaleetoo idinkugu nimid oo furimaha idinkugu soo booqanna inaad leedihiin karaamo inaad leedihiin dad wan wanaagsan inaad tihiin dadkii lasoo booqo lahaa dadka ugu wanaagsan inaad tihiin
dhagax dhiggan sharafta leh waxaa loo sameeyey waa ballaarinta isbitaalka degmada matabaan waxaan maanta rabnaa inaan meeshaan ma raba inaan warka badiyo shaqada bilaabatay oo isbitaal waa la garan karaa baaxadda ay leedahay dowlad dhammaystiran ay u baahan tahay waxa hadda bilaabay iyo horey waxa usoo hawsha usoo qabtana waa bulsho isku tashi wax ku samaysay welina way wadaaho waatana hawshii bilaabatayoo dhagaxii iyo hawshii waataa shaqadii ay socoto
aan halkan isugu nimid waa arrintaas waxaan baaq u jeedinayaa marka ugu horreysa deegaanka dadka deegaanka ah ee daljoogta ah ee deegaankan ka soo jeeda dhinac kasta hadday dhaqaatiir leeyihiin hadday leeyihiin muxuu ahaato xildhibaano oo isteedka hadday leeyihiin kuwa dowladda federaalka dhammaan dadka dhan bulshada oo dhan oo kala duwan oo degmada matabaan ayaan marka hore baaq u jeedinayaa mar labaad waxaan baaq u jeedinayaa dadka dibad joogta ah ee kasoo jeeda deegaankan inay nagala qayb qaataan maantay isbitaalka degmada matabaan oo la ballaarinayo degmada matabaan jaalidaha ka soo jeeda hadday yihiin siyaasiyiin hadday yihiin xildhibaano isteydka hadday yihiin xildhibaano federaalka hadday yihiin bulshaweynta reer matabaan ee dal iyo dibad gudaheeda jooga inay ka qaataan kaalinta ku aadan dhammaystirka isbitaalka qaybta oberethonka
dayactirkii ballaarinta ahaa ee isbitaalka degmada dadka deegaankan ka soo jeeda hadday federaal yihiin iyo hadday dhaqaatiir yihiin iyo hadday ganacsatada yihiinba waa naftaada u qaad naftaada ka qaad waxa matabaan ka jira iyo deegaamadiisana waad garanaysaan oon leenahay weliba labada wasaaradoodoo ama dawladda ama mid aan ka tirsanaa weli wixii aan ka rabnay kama aanaa helin waxaan ka rabnaa ballaarintaas oo hadda degmada matabaan ay u istaagtay waxaan ka codsanaynaa isbitaalka degmada matabaan oo qaybu ka jirto qaybuna ay ka dhiman tahay oo ay nooga xayiran tahay waxyaalo badan oo maaragtay as-aasiga ahay sida qaybtii emergensiga qaybtii qalliinka waxyaalahaasoo dhan ballaarintiisa wax badan ay uga xayiran yihiin waxaan rabnaa qayb kastaba si bilow aadninimaa inay arrintaasna wax nagala qabtaan gudoomiyaha degmada matabaan bashiir cabdiraxmaan sheekeeye ayaa sheegay inay qof walba u furan tahay ka qayb qaadashada dhismaha xaruntan salaan kabacdi waxaan runtii ku faraxsannahay maantay inaan halkan ka dhax dhigno ballaarinta isbitaalka weyn ee degmada oo qaybo muhim u ah shaq- howlihiisa shaqo ay ka dhimaneed sida maaragtay qaybtii qalliinka qolkii qalliinka isaalada loo yaqaanay qaybtii emergensiga qolalkii kaleetood oo qalabka iyo maaragtay iyo howlaha isbitaalka oo muhimka u ahay waxaan halkan rabnaa maanta inaan eh, si isku tashi ah oo shaqadan aan u bilownay inaan cid walba oo reer matabaan ah hadday ahaa laheyd jaaliyadda hadday ahaa laheyd maaragtay siyaasiyiinta hadday ahaa laheyd eh, bulshada reer matabaan ee ku sugan degmada iyo deegaanada hoos yimaadaba waxaan baaq u diraynaa ka codsanaynaa inay ka soo qayb qaataan qof walba wuxuu awoodo oo uga soo qayb qaato isbitaalka ballaarintiisa
waayahay dhegeystayaal dhinaca kalena haddii aan eegno madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa waxa uu ka hadlay dhibaatada ama banaanbaxayaashii shalay ee daraad ka ba- ku banaanbaxay magaalada muqdisho isagoo war qoraal ah oo uu soo saaray kaga hadlay dhibaatada haysata dhalinyarada ku shaqaysata mootobagaajta ee ka howlgashay magaalada muqdisho madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in dhalinyaradaasi oo banaanbaxyo ka dhigeysay muqdisho labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay mudan yihiin in la garab istaago dhalinyarada soomaaliyeed ee aamina dalkooda kuna shaqaysta duruufaha adag gaar ahaan xoogsadada bajaajta waxay mudan yihiin garab istaag iyo in lagu fu- in laga fududeeyo ee culeysyada iyo canshuuraha ay ka cabanayaan dhibaatada iyo dhaawacyada soo loo geystay xilli ay muqdisho si nabada ugu banaanbaxay u- ugu soo bandhigayeen cabashadoodana waa mid aan la aqbali karin oo niyad jab ku noqonaysa hamigii dhalinyarada soomaaliyeed ee u istaagay dib u dhiska dalkooda ayuu yidhi madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo isagu ka hadlay dhibaatada dhalinyarada muqdisho ku banaanbaxaysay shirada ugu geystay magaalada caasimada muqdisho xilli ay halkaasi ay ka dhigayeen banaanbax cabasho ah oo ay kaga cawnayeen inay sheegeen in lagu kordhiyey lacago een, leesinka lagu wado mootada iyo sidoo kale canshuur ay sheegeen in dhalinyaradaasi lagu siyaadiyey ugu dambeyntii dhegeystayaal akhbaaraadka dibadda haddii aan eegno wadahadalo xab- wadahadalo xaladoona ah oo lagu rabo in xabad joojin rasmi ah laga hirgeliya maanta ka furmi doona caasimada wadanka qatar ee dooxa waxaana wadahadaladani hogaaminaya dowladda maraykanka masar iyo sidoo kale qatar ee hogaankii ururka xamaas ee dhanka siyaasadda oo kaalin mug leh ka qaadanaya wadahadalada ayaa hore lagu dilay caasimada tehraan isaga oo ku sugan sarkaal ka tirsan xamaas wuxuu b b c da u sheegay in aanay ka qayb qaadan doonin ee wadahadaladaasi wadahadaladaasi ee dadban ma arka ma waxay waxay yidhaahdeen marka ay tahay in laga qayb galo shirkaasi islamarkaana waxa ay sheegeen ama uu afhayeenkaasi uu sheegay ama sarkaal tirsan ka qayb geli doonin in ka badan soddon iyo sagaal kun sagaal boqol qof ayaa lagu dilay khasaatan iyo markii dagaalkaasi uu bilowday sida ay sheegtay wasaaradda
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel